alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma fcna bima callamtana waclimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waa kitaabkeeni alfiqu lmanhaji waxay culimmadu yidhahdeen raximah اllahu khaamisan alradaacu wa axkaamuhu waa nuugmadii ama jaqidii naaska la jaqayey iyo axkaamtii ay lahayd ee ka dhalanaysay tacriif alradaac jaqidda ama nuugmada eleybixinteeda iyo qeexiddeeda alradaacu wاlradaacatu bifatxi الraa'i wayajuusu kasruhaa fiihima radaac iyo radaaca waa in ra-da la kor rabo radaaca la yidhaahdo labadabana ridaac iyo ridaaca way ku bannaan tahay macnaahu fi luqa macnaha uu luqada carbeed ku leeyahayna waa ismun magac limasi thadyi naaska muudsashadiisa iyo wa shurbi labanihi canihiisa oo la cabo ayaa la yidhaahdaa wاradaacu sharcan radaaca iyo nuugmaduna sharci ahaan waa ismun magac lixusuuri labani imra'atin haweenay canaheed inay galaan oo ay ku xasilaan ow ama maa xasala minhu waxa ka soo xasilay ee ka soo baxay canaha fii macidati طiflin ilmacanooshi ow dimaaqii ama maskaxdiisa waxay leeyihin culimmadu radaac ama radaaca xagga luqada carbeed waa magacuu leeyahay muudsashada naaska hooyada la muudsado iyo caanaha naaska hooyada oo la cabo xagga sharci ahaanna radaaca waxay noqonaysaa waa magacuu leeyahay in caana haweenay ay gaadhaan calool ilma yar ay calooshiisa gaadhaan ama maskaxdiisaba gaadhaan ama yacni wax caanaha markaa ka soo xasilay oo ka yimi ama caanaha wax ka xasilay oo ka yimi oo markaa calooshiisa ama maskaxdiisa galaa la yidhaahdaa daliilu tashriici aradaac nuugmada sharciyaynteeda daliilkeeda irdaacu lwaladi ilmaha oo la nuujiyo min gayri ummihi hooyadii cid aan ahayn allatii taasoo waladathu dhashay jaa-isun waa mid bannaan sharcan sharci ahaan walaqad kaana waxaan u ahaa amran macruufan qabla alislaam arrin la yaqaanay islaamka ka hor walamaa jaa alislaamu islaamku markuu yimina aqarahu waa sugay walam yuxarimu mana xaaraantinimaynin waa limaa fiihi waxa ku sugan axyaanan mararka qaarkood ee min almaslaxa masle iyo walxaaja baahi almulji-a oo yacnii daran oo markaa u dhibaato gelinaysa kaanta muuta inay dhibato ummu tifli ilmaha hooyadii masalan inay dhibato aw yakuuna bihaa cila ama inay ku sugnaato cillo iyo jiro tamnacuhaa u diida alirdaaca nuujin alirdaaca nuujintii u diidaysa falaabudda waxa laga maarmaana walxaalatu haadihi xaaladdu markay sidan tahay min imra'atin uqraa haweenay kale oo turdicuhu ilmihii naaska jaqsiisa xifaadan calaa xayaatihi isagoo ilmaha noloshiisa la ilaalinayo waxay halkan culimmadu inooga hadlayaan daliilka aynu u daliishanayna amabayna tusinaya in naas shaqsiintaasi ay tahay mid sharciga ama jidaynteeda waxay leeyihiin ilmaha in la jaqsiiyo naaska hooyadii dhashay ruux dumar ah oo aan ahayn in naaskeeda la jaqsiiyaa waa mid sharci ahaan bannaan oo sharcigeenu aanu diidaynin waxaan u ahaa hawe ilmaha in la jaqsiiyo haweenay aan dhalin arrin macruuf oo la yaqaano oo islaamnimada ka hor la yaqaanay oo dadka carbeed ay ku dhaqmi jireen buu ahaa markii islaamku yimi ee nebiyullaahi moxamed la soo saaray ee qur-aanka lagu soo dejiyeyna islaamnimadii waa sugtay oo arrintaa may xaaraantinimaynin maxaa yeelay maslaxa iyo dan ayaa ilmihii ugu jirtaa mararka qaarkoodna xaajo iyo baahi daran oo adag oo muljo ah oo u dhibgelinaysa oo meel laga mara aanay jirin ayaa imanaysaa masalan waa inay hooyadii ilmaha dhibato idan maslaxadii ama baahidii waxay keenaysaa ilmihii markaa cidka rurnaaska jaqsiisa in loo helo ama hooyadiibaa masalan dee cilla ay ku imanaysaay oo jirra ku imanaysaay oo xanuunsanaysa oo naasi xanuunayaan oo waxyaalo kale ku imanayaan taasoo u diidaysa ilmihii naaska inay jaqsiiso markaa markay xaaladahaasoo kale yimaadaan waxa laga maarmaana ruuxu dumarah oo ilmihii naaska jaqsiisa in la helo si ilmaha noloshiisa loo ilaaliyo halkaa waxaynu ka fahmaynaa ilmaha yar naas nuujintu qiimaha ay u leedahay yacnii hooyadii inay nuujiso iska daayo haddii hooyadii la waayo hooyo kale oo nuujiso ayaa loo raadinayaa ilaahay baana qur-aankiisa saynu dee ku arki doono tilmaamay inay waalidaadka dhalay ilmahooda laba sano jaqsiiyaan kuwaasi haddaanay jirin ama la isku qabsaday in dumar kaloo naaska jaqsiiya loo raadiyo markaa naas jaqsiintaasi ilmaha inay faa'iido weyn u leedahay baynu halkaa garanaynaa waxay culimmadu tilmaamaan caanaha labaa laydha ama dambarka ee ugu horeeya inay yihiin waxa uu quuto ee ilmaha ugu wanaagsan markuu adduunyada u soo baxo ilaahay halkaa ku quudinayey ee halkaa markuu caloosha iyo uurkaa ku jiray ku quudinayey marka uu dabadda u soo baxana waxa uu ilaahay quudkiisii uga soo saaray iyo wuxuu quudanayay labada naas ee hooyada waxay ka dhigan yihiin bay dhadaan culimmadu dambarka uu naaska hooyada ka jaqayaa liqaaxii ama tallaalkii ugu horreeyey ee ilmaha lagu tallaalayay waxaanu xambaarsan yahay wax fara badan oo macaadin iyo jidhka ilmuhu u baahan yahay oo mid walba kemiyaddii iyo intii u habboonayd ay ku jirto wuxuu saacidayaa ilmaha in yacnii maladii iyo wixii calooshiisa ku jiray inay ka soo baxaan oo si fiican markaa ilmihii u saxaroodo inaanay ishal iyo shuban ku keenin bay u sahlayaan maskaxdiisii ayay korinayaan manaacadiisii iyo waxay xoojinayaan yacni difaaciisii jidhka ayay xoojinayaan ilmaha naaska jaqay ilmaha kale wuu ka maskax badan yahay waxay xoojinayaan isku xudhkii hooyada iyo ilmaha ilmaha naaska hooyadii jaqay ee saa dhabta ay ugu haysay ee gosheeda saa ugu jira naaskeeda jaqayay wuu ka xidhiidh wanaagsanaanayaa ama wuu uga kalgacal badnaanayaa ilmaha aan isaga naaska iyo dhabtaa iyo markaa gosha aan lagu qabanin markaa xidhiidhkoodii ayaa xoogaysanayaa intaas oo xanuun ayuu ayuu kala dagaalamaya ayuu ka hortagu u yahay yacni waxaana yani muhimadda ugu weynay ilaa lixdaa bilood ayay ku jiraan wax liyaan iyo wax kasu u baahnaana way ku jiraan hooyada lafdeeda faa'iidooyin fara badan buu naas shaqsiintaasi u leeyahay inay macnaha jidhkeedii inuu caadi noqdo oo riximkeedii dhammaanuu soo wada ururo oo dhiiggii iyo waxyaalihii o dhan ay ka soo dhammaadaan ayuu ayuu ku saacidayaa naaskaa jaqiddiisu sidaa daraaddeed baa marka ay naaska jaqsiinayaan isla markaba maxoggaasaa dumarka laga qabtaa waayo wuu soo ururinayaa si uu halkiisii dabiiciga iyo xaaladiisii hore uu ugu soo noqdo maanta kala korinta ilmaha iyo kala fogaynta waxyaalaha dabiiciga ah ee ugu wanaagsan inay tahay baa la ogaaday marka ilaahay leeyahay ilmaha laba sannadood shaksiiya ee labadaas sano weliba wax kale aan la siinin caanaha naaska la siiyuu si fiican caanaha naaska u cabbo waxay keenaysaa ruuxa dumari inaanay caado helin haddii ay caado heli weydana inaanay uur qaadin ayaa imanaysa halkaana hooyadii faa'iidaa ugu jirta inay soo kabato ay nasato ubadkiina inaanay isku nuug noqonin oo iyaguna ay kala koraan faa'iidaa ugu jirta waxyaalahaasoo dhan ayaa markaa naasnuujinna markaa ilmaha iyo hooyadaba ugu sugan waxaasoo dhan markaa innagu waynu iska moognahay dumarkeenu iska daa qaar kaleo loo raadiyo oo naaska jaksiya kuwii dhalay ayaaba laga yaabaa dee inay wiigga u horreeyaba ay ka daayaan daliilu hada aljawaaz inay bannaan tahay ilmak ilmaha hooyo kale ina jaksiya daliilka tusinaya wayustadalu calaa jawaasi alirdaaci waxaa loo deliishanayaa biqowli illahi caza wajalla ilaahay hadalkiisa wain tacaasartum haddaa isku khilaafdaan oo isku cuslaysaan fasaturdicu lahu ukhraa tu kale ayaa u nuujin tacaasartum ikhtalaftum aa isku khilaafdaan weeye fii irdaaci lwaladi fasaturdicu lwalada imra'atu ukhraa hayru ummihi hayru ummihi oon hooyadii ahayn baa nuujin wqowluhu subxaana wa tacaala ayaa waqowlihi subxaana wa tacaala wbiqowlihi subxaana wa tacaala baa loo deliishan wain aradtum haddaad doontaan an tastardicuu awlaadakum ubadkiina inaad murdicooyin iyo hooyooyin kaleo naaska jaksiyaa u doontaan falaa junaaxa calaykum wax dembi idinkama haysto daliilkayna tusinaya in yacni ilmaha ay bannaan tahay hooyo kale naaskeeda in la jaksiiyo waa aayadda qur-aanka ee suurati talaaq labadii qof ee kala tegay uu leeyahay hadday markaa isku khilaafdaan oo idinku adkaatay ilmihii jaqsiintiisa oo hooyadii iyo aabbihi ay ku heshiiyaan teetu kale ayaa markaa u nuujin oo aabbahu ilmaha u raadinaya waxaa kaloo ilaahay leh haddaad doontaan haba wada joogaane inaad nuujisaan oo u dalabtaan awlaadiinna dumar kale oo naaska idiin jaqsiiya wax dembi oo idinka haysaa ma jira mar haddii la isla ogol yahay oo wax dhibaatay aanay ku jirin haddee waxaa hal iradaacu waajibun cala alummi am huwa xaqun lahaa haddaba naas jaqsiintani ma waajib buu hooyada ku yahay mise waa xaqay iyadu leedahay oo hadday doontana way jaqsiin hadday doontana jaqsiin mayso in qulta haddaad tidhahda alradaacu waajibun cala alum radaaca iyo jaqsiintu ama jaqidu waajib bay ku tahay hooyada kaana macnaa daalika kaa macnihiisu wuxuu noqonayaa annaha mulsama waxa lagu waajibinaya lagu ilsaaminaya biirdaaci tifliha ilmaheeda inay jaqsiiso sawaab radiyat bidaalika arrintaa ku raali noqotaya ow lam tarda kumay raali noqonina maadaama qaadira maadaama ay tahy mid kalayso cala alirdaaci nuujinta hayra macduura biayi sababin sharciyin wax sababoo sharciga oo loogu cudurdaarana aan cudurdaar ku lahayn wain qulta haddaad tira aridaacu xaqun lilum ridaacu waa xaqay hooyadu leedahay kaana macnaa daalika wuxuu noqonayaa ana alamra caydun ilaa ikhtiyaariha wuxuu u noqonayaa nuujintii ama arrinkaasi ikhtiyaarkeeda iyo doorashadeeda fain raqibat fi lirdaaci hadday jeclaato nuujinta lam yakun lizawji walaa likayrihi uma sugnaanin an yasudaha can xaqiha xaqeeda inuu ka hor istaago amaa in lam taraqab fii irdaacihi haddaanay jaqsiinin faina zawja yasbaxu cindaidin markaa wuxuu noqon mulsaman mid lagu laasimiyey bitadbiiri murdicati lukhraa litiflihi ilmihiisa inuu haweenay kale oo naaska jaqsiisa u raadiyo waxay leeyihiin culimmadu ridaaca iyo naaska inay haweenedu jaqsiisaa ma waajib buu ku yahay mise waa xaqay leedahay maxay kala yihiin hadday la yidhaahdo ridaacu waajib buu ku yahay hooyada inay ilmaheeda naaska jaqsiisaa waajib bay ku tahay macnihiisu waxa weeye waxa waajibka ah oo lagu laasiminaya ilmaha naaska inay jaqsiiso ama raalli ha ka ahaata ama yay ka ahaanin qasab bay ku tahay maadaama ay karaysa ilmaha naaska inay jaqsiiso wax cudurdaarahoo sharcigana aanay lahayn haddaynu nidhaahno laakiin waa xaqay hooyadu leedahay macnaheedu waxa weeye arrintu ikhtiyaarkeediiyo iyada doorashadeeda ayuu u noqonayaa oo haddii ay markaa doonto inay jaqsiiso ninka iyo cid kale toona kama hor istaagi karto haddii aanay jeclaanin inay jaqsiisana ninka markaa haweenaydii lama qasbayo eh ninka ayay markaa saaran tahay oo laasim ku tahay inuu haweenay kale oo ilmaha naaska u jaqsiiso inuu raadiyo isagaa laga rabaa marka iyadii markaa waxba loo dabageli maayo haddaba waxay yidhahdeen culimmadu idaa carabta alfarqa markaad ogaato faraqa u dhaxeeya bayna alwaajibi calayha waalxaqi lahaa shayga waajibka ku ah iyo xaqay leedahay farqiga u dhaxeeya markaad ogaato aanu dhe haddii la idhaha waajibna macnaheedu waa sidaa haddii la idhaha waa xaqay leedahayna waa sidaa famaa hiya calaaqatu lummi biirdaaci waladiha maxay tahay haddaba calaaqada iyo xidhiirka hooyadu ay la leedahay ilmaheeda jaqsiinteeda hal hiya calaaqatu xaqin lahaa am hiya calaaqatu waajibin calayha ma calaaqa ah inuu xaqay leedahay uu yahay xidhiirkan ka dhaxeeya waa xaqay leedahay miya mise waa calaaqa waajib markaa inuu waajib ku yahay almuftaa bihi bay yidhaahdeen sida la fatwoodo ee muctamadka ah la raaco fii madhabi imaam shaafici raximah llahu tacaala ana aradaaca xaqun lilum nuujintu waa xaqay hooyadu leedahay tudaalibu bihi way dalbi mataa cindamaa tashaa markay doonto walaysa waajiban calayha waajibna kuma aha oo falaa tulsamu bihi lagu laasimin maayo ilaa idaa lam yuujad inaan markaan la helin mooyaane man yaquumu maqaamaha meesheedii cid istaagta oo fa yasbaxu lirdaacu waajiban calayha ayuu ku noqon lidaruurati daruurada iyo dhibaatadaa timi daraaddeed waxay leeyihiin mar haddaad macnihii garatay shaygaasi waa ku waajib iyo shaygaasi waa xaqay leedahay mar haddaad kala ogaatay maxay tahay calaaqadan haddaba hooyada iyo jaqsiinta ilmaheeda ma calaaqa xaqay leedahaybaa inay jaqsiiso mise waa calaaqa inuu waajib ku yahay inay jaqsiisaa waxay leeyihiin culimmadina waa shaaficiye sida la fatwooda madhabulimaam shaafici waana sida muctamadka dee madhabka dhexdiisa ridaaca iyo nuugmadaasi iyo jaqsiinta naaska la jaqsiinaya waa xaqay hooyadu leedahay mar hadday xaqay leedahay tahay ayada ayaa dalbi goorta ay doonto ilmaheeda naaska jaqsiin waajibna kuma aha haddii ay markaa dee iska soo taagtana lagu waajibin maayo hal mar unbaa lagu waajibinayaayo haddii la waayo cid kale oo ilmaha naaska jaqsiisa haddii la waayo nugjini markaa waajib bay ku noqonaysaa dee daruuro iyo dhibaato ilmihii ku imanaysa ayaa jirto waa daruura lidaruura markaa ayay ugu waajibaysaa daliilu ana aradaaca xaqun lilum walaysa waajiban calayha daliilka haddabayna tusinaya nuugmadu ama nuujintu inay xaqay hooyadu leedahay yahay ee waajib aanu ku ahayn wa daliilu kowni lirdaaci nuujinta daliilkeedu xaqa lilum inuu yahay walaysa waajiban calayha waajib korkeeda saaran aanu ahayn waa qowlu llahi caza wajal ilaahay waalwaalidaatu kuwa wax dhalay yurdicna way jaqsiin awlaadahunna caruurtooda xawlayni kaamilayni laba sano oo dhammaystiran liman araada waa ciddii doonto an yutima aradaaca nugmadaa inuu dhammaystiro maca qowlihi subxaanahu wa tacaala lala akhriya ilaahay qowlkiisa kale uu yidhi wain tacaasartum haddaa isku khilaafdaano idinku cuslaato fasaturdicu lahu uqraatu kale ayaa u muujin wa qowlihi jala jalaaluhu lala akhriyey fain ardacna lakum hadday idiin jaqsiiyaan hooyooyinkaa aa furteeni faatuhunna ujuurahunna waxaa siisaan mushqaayadoodii ay ilma naaska idinku jaqsiinayeen saddexdaa aayadood ayaa u daliila inuu xaqay hooyadu leedahay yahay ee waajib aanu ku ahayn aayaddaa hore ilaahay leeyahay dumarka waalidaadkaa wax dhalay way jaqsiin macnaha inay jaqsiinayaan xataa amar lagama dhig war baa laga dhigay way jaqsiin ruux kastoo waalidadoo wax dhashay ilmaheeda naaskeeda ka hagiran mayse way jaqsiin laba sano oo dhammaystiran waana ciddii doontaa inay nugmada iyo jaqsiinta ay dhammaystirato waxaa lala akhrinayaa aayaddaa kale ilaahay leeya haddaa isku qabataan oo isku khilaaftaan naas nuujintii ilmaha dee wuxuu markaa raadsan ninkii haweenay kale oo naaska u jaqsiisaa iyo ilaahay qowlkiisa uu leeyahay hadday dumarkii idiin jaqsiyana abuurteen mushkaaladooda siiyo haddaba bal sida looga soo saaray ama laysula akhriyey saddexda aydood ayay culimmadu inoo soo saarayaan waxaa lay wa bayaanu wejhi daliil fi hadihi alaayaat caddaynta wejka daliilku kaga jira aayaadkan waxa weeye calaa ana alirdaaca xaqun lilum inuu yacni daliilka tusinaya aayaadkan ku sugan calaa ana alirdaaca xaqun lilum inay nuujintu xaq hooyadu leedahay yahay walaysa waajiban calayha waajib aanu ku ahayn an allaha caza wajal cindamaa qaala ilaahay markuu yidhi walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna ixtimaala waxa suurtagal ah an yakuuna almacnaa inuu yahay waalwaalidaatu yulzamna waxaa lagu laasimina oo lagu waajibinayaa biirdaaci awlaadihinna carruurtooda inay shaksiyaan wa an yakuuna almacnaa macnuu inuu yahayna waa suurtagal waalwaalidaatu hunna waalidaadka wax dhalay saaxibaatu lxaqi kuwa xaqa le weeye fii irdaaci awlaadihina carruurtooda inay jaksiyaan walow qaala subxaanahu wa tacaala ilaahay hadduu odhan lahaa wacala alwaalidaati irdaacu awlaadihinna hadduu saa odhan lahaa kuwa wax dhalay waxa korkooda saaran ilmahooda inay jaksiyaan lasaqada alixtimaalu athaani ixtimaalkan labaad iyo suurtagalkan labaad ee yacni kuwa wax dhalay waa kuwa xaqa una nuujinta kaasaa macnahaasaa dhici lahaa watacayana alixtimaalu alawal ixtimaalka iyo suurtagalkaa hore ee macnuhu inuu yahay waxaa lagu laasiminayaa inay carruurtooda shaksiyaan macnahaasaa caynoobi lahaa taasi waa mid falamaa qara'naa qowl allahi caza wajal markay aayaddii labadaa macnaba ay suurtagal ka noqotay adilo kale aan raadinaynay falamaa qara'naa qowla allahi caza wajal markaan akrinay wain tacaasartum haddaa isku khilaaftaan fasaturdicu lahu ukhraa mid kale u nuujin tarajaxa almacna ahaani macnaha labaad ayaa xoogaysay fi laayati luulaa aayadda hore macnaha labaadoo inay kuwa xaqa iyagula jaqsiinta inay yihiin macnahaasaa xoogaystay oo siduu u xoogaysay wahuwa kaasile horena waxa weeye kownuu ridaaci xaqa lahaa inuu ridaacu xaqa ay leedahay yahay id low kaana waajiban calayha hadduu waajib ku ahaan lahaa shaksiintu lamaa qaala subxaanahu wa tacaala mau yidhaahdeen fasaturdicu lahu ukhraa tu kalaa u nuujin iyadoo nuujisaa la odhan lahaa walamaa kaana lahaa min sabiili ila tacaasur jid ay markaa kugula muranto walikhtilaafi maca zawji oo ninka isku khilaafaanna ma jireen walamaa kaana lahaa alimtinaacu cala irdaac inay markaa iska diidaan shaksiintana ma yeelateen walamaa qara'naa qowla allahi subxaanahu wa tacaala markaan akhrinay fain ardacna lakum hadday idiin shaksiyaan faatuuhunna ujuurahunna waxa siisaan markaa mushqaayadooda isdaada almacna athaaniin lilaayati aluulaa waxaa u kordhay macnihii labaad ee aayadda rujxaanan raajixnimo iyo xoogbadashaa u kordhay bal tacayana dalika almacnaa macnahaasaa caynoobay oo laga maarmaan noqday lianna aradaaca low kaana waajiban cala alum ridaaca iyo nugbadu hadduu waajib ku ahaan lahaa lama staxaqad calayhi ajran mushqaayad kumay mudateen id laa ajra calaa waajibin shay waajib mushqaayad ma yeesho falamaa amara allahu subxaanahu wa tacaala biicdaa'ihina alajra markuu ilaahay amray in mushqaayad lagu siiya calaa ridaaci in dalabnahu hadday doonaan dalla daalika wuxuu tusinaya calaa annahuna iyagu mukhayaraatun inay kuwa loo doorgelinaya fi lirdaaci nuujida laa mujbaraatin calayh kuwa lagu dirqiya inaanay ahayn saddexda aayadood waxay yidhahdeen culimmadu daliilka ina tusinaya in nuugmadu ay tahay xaqay hooyadu leedahay waajiba aanu ku ahayn daliilka marka aayaadkan sida ay inoo tusinayaan ama wejka daliilku halku kaga jiraa waxa weeye ilaahay markuu leeyahy walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna ee sidaa khabarkaa uu dhigay waxa suurtagala oo lagu macnayn karaa waalidaadka waxa lagu laasiminaya lagu waajibinaya ilmahooda inay jabsiyaan sidaa daraaddeedna mufasiriinta qaarkood liyurdicna ay yidhahdaan yurdicna liyurdicna ay yidhaahdaan ha jaqsiyaan macnuhu waxaa kaloo noqon doonaa waalidaadku way jaqsiinayaan ilmahooda macnaha ayagaa xaq u leh ilmahooda inay jaqsiyaan macnahana waa suurtagal labadii macnoba aayaddii way ixtimaalaysaayoo macnahaasi waa lagu fasiri karaa markaynu aayaddaa labadaa macno isbarbar yaalla aynu ka nimaadno waxaa laga maarmaanaya inaynu raadino adillo kale oo labadaa macno midkood xoojisa waxay leeyihiin hadduu ilaahay odhan lahaa wa cala alwaalidaati irdacu awlaadihim oo calaa la isticmaali lahaa waxa korkooda ada waajib ku ah macnaha labaadee inay xaq u leeyihiin inay jaksiyaantu meesha waa ka bixi lahaa macnaha hore ee in lagu laaziminayo inay jaksiyaan ayuunbaa soo hadhi lahaa laakiin markaynu akhrino aayaddan kale hadday isku khilaafaan tu kala u nuujin macnaha labaad baa inoo xoog badanaya aayaddan hore ku suganoo inay nuujintani xaqay hooyadu leedahay uu yahay leanno hadduu waajib ku ahaan lahaa lama yidhaahdeen tu kale ha loo raadiye iyadu waajib ku yahala jaqsiyaa laodhan lahaa lagamana ogolaadeen inay markaa ninka ku murmaan amaba ay iskhilaafaan oo isku qabtaan lagama ogolaadeen inay markaa dee iska diideen nuujidiisana may lahaatin ila shay waajib ku ah weeyaane markaan sii akrinay aayaddan kale ee hadday idiin jaqsiyaan ilaahay leeyi mashkaayadooda siiyano macnihii labaad ee aayaddu ay lahayd ee inay markaa kuwa xaqa ula nuujintaa macnaha labaadee sa ah ayaa sii xoog batay bal waxay leeyihin inuu xoog badan ee macnahaasaa caynoobay oo waajibayba inuu macnaha aadu sidaa yahay leanna waxay leeyihin hadday nuugmadani ay nuujintani hadday waajib hooyada ku ahaan lahayd dee mushqaayad kumay mudateen oo qofku waajibkiisa dee mushqaayad laguma siiyo salaaddaa aad tukanaysa adiga ku saaran dee mushqaayad lagugu siin maayo markuu ilaahay baray haddaba in mushqaayadooda la siiyo haddii ay arrintaa doonaan waxay tusinaysaa inay yihiin kuwo ayaga loo doorgelinayo xagga jaqsiinta ee kuwo lagu qasbaya aanay ahayn waalkhulaasa waxa weeye ana aradaaca xaqun lilum waa xaqay hooyadu leedahay tujaabu ilayhi waa lagu lagu jawaab waa la ajiibi tujaabu ilayhi waa loo ajiibi oo waa laga ogolaan in dalabad bihi hadday dalabtay tira anaa jaqsiinaya cid ka hor istaagaysaa ma jirto walaysa waajiban calayha laakiin waajib kuma aha oo falaa tulsamu bihi lama lagu laasimin maayo in rafadathu hadday markaa yacni ka hor timaado oo ay diido lagu waajibin maayo ilaa an tacayanad lahu dee inay u caynowdo oo cid kale aan lahaynin mooyaane fa cindaidin yajibu calayha lidaruura daruura ahaan markaa wuu ugu waajibayaa khulaasada iyo gebagabadu waxa weeye nugmadu waa xaqay hooyadu leedahay hadday dalabtay tira anaa jaqsiinayo waa laga ajiibi oo cid ka hor istaagaysaa ma jirto waajibna kuma aho lagu laasimin maayo hadday markaa rafido ay markaa gaashaanka u daruurto allahuma dee inay ku caynowdo oo cid kale la waayo mooyaan haddii cid kale la waayo marka way ku waajibaysaa daruur ahaan waxay yidhahdeen culimmadu maa yataratabu calaa kowni ridaaci xaqan laa waajiban maxaa haddaba ka dhalanaya inuu ridaacu yahay xaq waajib si aanu ahayn waa kitaabkeeni alfiqu lmanhaji siiba waxaynu ku jirnaynaa shaksiinta iyo waxyaalihii ka dhalanayay ee axkaamaha waxay culimmadu yidhahdeen maa yataratabu calaa kowni radaaci xaqan laa waajiban maxaa ka ratibmayaa ama ka dhalanayaa in jaqsiintu ay tay xaqay hooyadu leedahay waajib aanu ku ahayn waxaa lacallaka waxaa laga yaabaa adragta inaad haleeshay oo aada garatay mimaa awdaxnaa kii aan caddaynay inaad ka soo haleeshood ka soo garatay alumuur alatii tataratabu calaa kowni ridaac arrimaha ka ratibmaya ka dhalanaya calaa kowni ridaaci nuugmadu inay tahay mujarada xaqin lilum inuu yahay xaq hali oy hooyadu leedahay wa annahu laysa waajiban calayhaa waajib aanu ku ahayn yacnii waad garatay wa haadihi lumuuru tatalakhasu fiimaa yeliya arrimahanna waxay markaa ku soo ururaysaa lagu soo minguurinayaa waxaan soo socdaa awalan laa yajuusu lizawji uma banaano ijbaaru zawjatihi calaa irdaaci tiflihaa inay jaqsiiso inuu ku laasimiyo male fain ajbarahaa hadduu ku dirqiyo falam tastajib aanay ajibin liijbaarihi qasabkiisii wa amrihi falaysat bicaasiyatin maha walaa tucaddu naashisana lagu tirin maayo yustadnaa min daalika waxaa laga soo rabayaa maa low lam yakun hamata haddaanu meesha ahayn man yasluxu cid usuu badan liirdaaci ifli oo gayrihaa iyada qayrkeeda fa ina adaruurata cindaidin taqtadii taqdii waxay xukmin biqasrihaa in lagu diriqiyo cala alirdaaci wa hiya daruurasna almuxaafada calaa xayaati طifli waa ilmaha noloshiisa oo la ilaalinayo waxay leeyihiin mar hadday soo garatay arrimaha ka dhalanaya in nuugmadu ama jaqsiintu ay hooyadu ilmaha naaska jaqsiisaa inuu yahay xaqay leedahay waajib aanu ku ahayn arrimahaasi waxa ay ku soo ururayaan dhowrkan qodob wax ka dhalanaya qodobka koowaad ama ka ugu horeeya uma bannaana ninka ama sayga inuu ku dirqiyo haweenaydiisa inay ilmaheeda naaska jaqsiiso xaqu male uma bannaano hadduu ku dirqiyo qasab ku jaqsin yidhaahdo ay diiddo ijbaarkiisa markaa ajiib weydo iyo amarkiisa kama dhalanaysa inay haweenaysa caasiye noqoto naashiso markaa haweenay naakiradana lagu tirin maayo oo laydhaha nafaqadeedii iyo xuquuqdeedii baa dhacaysa leanno waxaan xaq iyo waajib loogu lahayn ayuu ku dirqinaya ayuu farayaa waxaa arrintaa laga soo reebayaa haddii aanay jirin ilmaha naaska cid kale oo jaqsiisa haddaan lahaynin dee daruuradaas ayaa waxay keensanaysaa ay xukminaysaa in lagu qasbo nuujinta oo haddee ah daruuradaas waa in ilmaha noloshiisa la ilaaliyo xaaladaasoo kale waa lagu qasbaya hadday diidana dee caasiya nashitay noqonaysaa ثaaniya yajibu calى zawji waxaa ku waajiba an yucdiya zawjatahu اlأjr inuu xaaskiisa mushkaayada siiyaa xasba curf xasab alcurfi hadba curfiga iyo dhaqanku siduu yahay calaa maa taquumu bihi waxa ay lamana min irdaaci طifli ilmaha jaqsiintiisa idaa طalabta calى dalika ajra hadday arrintaa mushkaayad ka doonto fain lam tuطaalib اlأjri haddaanay mushkaayad doonin kama huwa saa'idu sida markaa dee faafsan ee caanka ah fi acraafi nnaasi ilyowm dadka curfigooda iyo dhaqankooda lam yulzam izawju lagu laasiminayo bidafci lujra inuu mushkaayad bixiyo wa saqada xaquha fi lmutaalaba xaqeedii markaa doonidda ahana waa dhacaya in kaana tabaracad bihi hadday ku tabarucdo wa adharat lahu ay markaa una muujisay cadama araqbati fiihi inaanay markaa mushkaayad doonaynin qodobka labaadi waxa weeye waxay leeyihiin ninka waxaa ku waajibaya inuu xaaskiisa mushkaayadeedii siiyo hadba curfiga ee dhaqanku siduu yahay kuna siiyo waxa ay la imanaysa ilmaha jaqsiintiisa waa haddii ay arrintaa tiri mushkaayad ha laygu siiyo ka baxsan biilkeedii iyo masaarifdeedii weliba waa dee haweeneyda la furay haddii aanay ujre iyo mushkaayo dalban sidaa dee dadka curfigoodu maanta uu yahay ninkii markaa mushkaayad bixi la odhan maayo mar haddii ay markaa dee xaqeedina waa dhacayaa hadday ku tabarucday oo inaanay mushkaayad doonaynin ay u muujiso macnaha maanta dee markaynu nafaqada eegno dee raggu waxay bixiyaan ay dumarka siiyaanna waa ka badan yahay dee wixii ay u qortayn kutubta aynu ku arkaynay dee in markaa kiilo raashina loo keeno ama yacni nuskiilo ama kiilo iyo badh loo keeno raashina iyo wixii yar ay ku ridqanaysay iyo weelka wax yaroo markaa intaasa in loo keeno iyo markaa saligii iyo furaashkii yaraa iyo waxay huwanaysay iyo waxay lixdii bilood marba geshanaysay iyo kabiya axba sandala waxa weeye dee waxa ay bixinayaan maanta ayaa ka badan markaa halka ayaan la odhanin dumarku markaa xaq badan oo ay leeyihin bay ka tegeen waxa la siinayo ayaa ka badan haddii haddii la xisaabtamo la yidhaahdo yacni bal intay kutubtu anigay saartayna ayaa anigana laygu leeyahay adna intii markaa ay ku ogoshahay baa laogoliy yani waxa weye ragga wax badan ba halkaa uga soo baxaya maa yataratabu calaa radaaci min alqaraaba waxa haddaba ka ratibma ee ka dhashaa jaqsiintaasee qaraaba ah idaa ardacat ilmar'atu طifla ajnabiyan canhaa haweenaydu marka ay jaqsiiso ilmo ajnabi ka ah ilmo ajnabi ka ah markay jaqsiiso saara diblu ibnaha biridaaci buu noqon wa saara zawjuha ninkeedii saaxibu laba nina aban lidaalika difli buu u noqon wa tarataba calaa hada ridaac alumuur taaliya arrimaana ka dhalanaya haweenaydu marka ay jaqsiiso ilmo ajnebi ka ah mid aanay dhalin ajnebi ka oo miday inanteedu dhashay mid inankeedu dhalayna aan ahayn ee ilmo ajnebi ka ah oo ay isgeeyaan uu yahay ayadu hooyada naaska jaqsisay marka weliba dee shuruudda naas jaqsiinta ee aynu inoo iman doontana la helo oo ilmaha ay jaqsiinaysaa inuu laba sannadood dee aanu dhaafin inay shan nuugma ay ay nuujiso marka shuruuddaa la helo ilmahaasi wuxuu noqonayaa ilmaheedii xagga naas jaqsiinta ninka haweenaydaa irmaaneeyey ee ay xaaska u tahayna ilmaha aabba ayuu noqonayaa waxaana markaa ka dhalanaya mar hadday labadaasi sugmeen awalan yaxrumu cala aradiici ilmaha naaska la jaqsiyey waxaa ka xaaraana atasawuju guursi miman ardacatu haweenayda naaska jaqsisay wa min kulli ansibaa'iha iyo cid kastoo nsoo nasab sheegatay alla i kuwaasoo yaxrumu calayhi tasawuju minhunna ay ka xaaraan tahay inuu guursado low kaanat ilmudicatu ummahu min annasab hadday ahaan lahayd ta naaska jaqsisay hooyadiisii nasabka waxay leeyihiin arrimihi waxa weeye ka ratimaya kow ilmaha naaska la jaqsiiyey waxa ka xaaraan ah inuu guursado haweenaydaa naaska jaqsiisay leanna waa hooyadiisii xagga naas jaqsiinta cidaa liyaaliya ciddii haweenaydaa usoo nasab sheegatay ee usoo abtirsatay ee uu ka xaaraan ahaan lahaa inuu guursado hadday hooyadiisii nasabka ahaan lahayd hooyadiisii nasabka cid alliyaaliya ciddii usoo nasab sheegatay siday xaaraanta ugu ahaayeen hooyada naaska jaqsiisayna cid alliyaaliya ciddii usoo nasab sheegatay iyagana xaaraan bay ka noqonayaan fa yadkhulu fii hada taxriimi waxaa soo gelaya ukhtu murdicatihi tan jaqsiisay walaasheed liannaha xaaratu min alridaaca waa habliintiisi nuugbada wa bintu murdicatihi tan jaqsiisay inanteeda liannaha ukhtu min alridaaca waa walaashiisii xagga nuugmada wa banaatu awlaadi murdicatihi tan jaqsiisay caruurteedu hablihii ay sii dhaleen dukuuran kaanu aw inaasan ama ha labaadaan ama ha dhadigaadaan liannahu banaatu ikhwatihi walaalihii sii labaa hablahay dhaleen weeye o banaatu akhawaatihi hablahay walaalo ahaayeen mina ridaaca xagga nuugmada hablahay dhaleen weeye ummu murdicatihi waxaa kaloo ka xaaraana tanaaska jirsisay hooyadeed liannaha jaddatu min aridaa min alradaaca waa iyadiisii xagga nuugmada waxay leeyihiin culimmadu mar haddaynu saanay xagga xaaraannimada waxaa soo gelaya haweenada naaska jaqsisay walaasheed waa ka xaaraan leannahu waxay noqonaysaa habaryartiisii xagga nuugmada si ay hooyada dhashay walaasheedba habaryartiisii nasabka u noqonaysay tan naaska jaqsiisay inanteedii leannahu waa walaashiisii xagga nuugmada si ta dhashay inanteeduba dee walaashii ay u ahayd haweenayda naaska jaqsiisay caruurtay dhashay inamiyo hablabaha ahaadaa midkay doraadle hablahay dhaleen liannahu dee waxay noqonayaan walaalihiisii labaa hablahay dhaleen oo adeer buu noqonayaa ama walaalihiisii dhadiga hablahay dhaleen oo abti buu noqonaya xagga nuugmada siduu xagga nasabkaba dee abti uga noqonaya iyo adeer haweenayda naaska jaqsiisay hooyadeedna waa ka xaaraano liannahu waxay noqonaysaa ayaydiisii xagga nuugmada halkay markaa tia dhashay markaa hooyadiisan dhashayba ayaydii ay u noqonaysay wakadalika saasoo kale yaxrumu calaa hada radiici ilmaha naaska la jaqsiyey waxaa ka xaaraana atasawuju min haaulaai anfusahunna inuu kuwaa dumarkaa guursado idaa kuna nasaa'iba waalidii min aridaaca markay yihiin waalidkiisa xagga nuugmadana kuwa u soo nasab sheeganaya wahuwa zawju lmurdica waa kan markaa haweena jaqsiisay zawjka u ahaa saaxib laban saaxibu labani ee caanahana lahaa waxay leeyihiin sidaa hooyada naaska jaqsiisay cid kastoo usoo nasab sheegatay ay xaaraan uga noqonayaan kadaalika ilmaha waxaa ka xaaraan noqonaya inuu guursado kuwa marka ay yihiin kuwaasi kuwa usoo nasab sheeganaya waalidkiisan iyo aabbihiisan xagga nugmada ee ah dee haweeneeda naaskeeda jaqay ninkeeda caanahanna irmaaneeyey fataxrumu calayhi waxaa ka xaaraan noqonaysa ukhtu waalidihi min alradaaca waalidkiisa iyo aabbaha xagga nuugmada walaashii liannaha camatu radiic eddadii bay noqonaysaa wa bintu waalidihi min alradaaca waalidkii waalidkiisa xagga nuugmadu inantu dhalay walow min zawjatin ukhraa xaas kalaba ha ka dhale liannaha ukhtu hada radiic walaashii bay noqonaysaa wa banaatu awlaadi abihi min alradaaca hablaha caruurta aabbihii ay dhaleen aabbihiisan xagga nuugmada caruurtiisa hablahay dhaleen iyaguna waa ka xaran dukuuran kaano winaasan ama ha labaadaan ama ha dhadigaadaan liannahunna waxay noqonayaan banaatu ikhwati radiic kan naaska jaqay walaalihii walaalihiisi laba hablahoodii aw banaatu akhawaatihi ama walaalihiisi dhadiga hablihii ay dhaleen wa ummu abiihi min aradaaca aabbihiisan xagga nugmada hooyadii baa ka xaaraan liannaha jaddatu radiic waa ka naaska jaqay ayaydii weeye macnaha intii xagga hooyada naaska jaqsay ka xaaraan noqonaysaba aabbahan caana halana ee haweeneyda naaska jaqsisay qabayna intii oo kale ayaa ka xaaraan noqonaysa oo masalan caanahan uu jaqay ninka irmaaniye haweeneydan qabay walaashii xaaraan bay ka noqonaysaa eddadii xagga nugmaday noqonaysaa sidii aabbihiisa nasab ahaan ku dhalayba dee walaashii ay eddadii u noqonaysay kadalik waalidkiisa xagga nuugmada ee aabbaha ugu ahi inanta uu dhalay walow yacni gabarh kaliya xaas kaleba ha ka dhale e ayana waa ka xaaraano dee waa walaashiisii xagga nuugmada ee xagga aabba ka wala lahaayeen carruurta aabbihii dhalay aabbihiisa xagga nuugmada ee canaha u jaqay isagu lihi carruurta u dhalay labiyo dhadig midkay doonan bahaadana hablihii ay sii dhaleenna ayana waa ka xaaraanoo dee waxay noqonayaan walaalihiisii xagga agma nuugmada ay kaga walaalobeen hablihiisoo adeer buu noqonaya ama hablihii ay xagga aabba ee nuugmada ay kaga walaalobeen hablihii dhalelo abti buu noqonaya aabbihiisa xagga nuugmada hooyadiina xaaraan bay ka noqonaysaayo jaddatu radiic bay noqonaysaa ilmahan ayadii bay noqonaysaa haaniyan yaxramu yaxrumu cala almurdici haweeneyda naaska jaqsisay waxa ka xaaraan ah wa calaa haawlay nasaa'ibi lilmurdici iyo kuwaa usoo nasab sheegtay haweeneyda jamiica namaa atasawuju min alradiic iyaguna inay ka naaska la jaqsiye guursadaan kama awdaxna saan cadayni watasawuj min furuucihi isaga furuucdiisa inay guursadaan liannaka low qadarta umuumata almurdica litifli haddaad ku qadari lahayd tan naaska jaqsiisay hooyanimadeeda umuumata nasabin hooyo nasab haddaad ka dhigi lahayd kaana haawlaa nasaa'ibu kuwa una soo nasab sheeganaya muxaramaatin calayhi kuwa xaaraan ka noqonaya xaaraan ka noqday ahaan lahay fakadalika umuumatu ridaac hooyanimada nuugmaduna waa la mid ayadana waxay leeyihiin culimmadu mar labaad ilmaa murdic iminka murdic waa haweeneyda wax jaqsiinaysa murdic biduuni taa waa la yidhaahdaa ta wax jaqsiisa murdica inta badan waa ta markaa jaqsiinaysa marka waxay leeyihin waxaa ka xaaraana haweeneydan naaska jaqsiisa ilmaha iyo cidaa la yaaliya ciddii haweeneyda naaska jaqsiisay usoo nasab sheegatay dhammaan inay ilmaha guursadaan waa ka xaaraan saan soo caddaynay furuucdiisa isaga ka farxan dee wuxuu sii dhalayna waa ka xaaraan oo dee haddii aada haweeneyda naaska jaqsiisa aada ka dhigi lahayd hooyadii dhashay dee kuwaa ilmaha usoo nasab sheegtay oo dhammi xaaraan bay ka ahaan lahaayeen dee sida markaa waxaa hooyadaa nuugmaduna waa la mid oo isagiina ma guursan karto ilmuhu sii dhalayna ma guursan karto fakamaa laa yatasawaju radiic si aanu ka naaska jaqay min binti murdicatihi aanu guursanaynin liannaha ukhtuhu min alridaac fakadalika laa yatasawaju ibnu radiic kan markaa naaska jaqayna inankiisi ma guursanaya minha lianna camatu min alridaac bay noqonaysaa wahaakada ilaa aakhirihi waxay leeyihin culimmadu sidaanay u bannaanayn ilmaha naaska jaqay inantii naaska hooyadii jaqlaysay aan u guursanaynin ee ay walaashiisii ay naaska wada shaqayn u noqonaysay kadalik ilmaha naaska shaqay inankuu sii dhalay ma guursanaya inantaa aabbihii iyo cidda naaska shaqsisa ee hooyada naaska shaqsi ay dhashay leannu maxay noqonaysaa dee iddadiisii xagga nugmaday noqonaysaa ilayn aabbihii iyo inantani naas bay wada shaqeene sidaasay markaa dhammaantoodna ay wada soconayaan haaliثa yajuusu lilmurdic waxa u bannaan haweenayda naaska jaqsiisay nasaaibay ahaa iyo kuwa unasab sheegtay allaayi kuwaasoo cadadna asmaa'ahunna magacyadu aan tirini atasawuju inay guursadaan baa bannaan min xawaashi radiic ilmahan radiica kuwii hareerihiisa ahaa ka akhiihi walaalkii wa min usuulihi asladiisa kaabihi wa kacamihi abihi adeerkiyo lannahu ajaanibun cala lmurdic nasaaibihii ajaanib bay ka yihiin ayagu haweenaydan naaska jaqsisay iyo cidda usoo nasab sheegatay waxa ka xaaraanahuun ilmahanay naaska jaqsisay iyo wuxuu isagu sii dhalay laakiin usuushiisii iyo wixii hareerihiisa ahaa kama xaaraanahu haweenaydii naaska jaqsiisay iyo wixii usoo nasab sheeganayeen soo tirinayba waxa u bannaan dee walaalkii way guursan karaan ilmahanase walaalkii waxbay laysuma ahae waxay guursan karaan aabihii haweenaydii aabihii bay guursan kartaa adeerkii bay guursan kartaa leannu ajaanib bay ka yihiin markaa dee haweenayda naaska jaqsisay iyo kuwa markaa usoo nasab sheegtayba addaliilu calaa xurmati aridaac daliilka tusinaya radaaca xurmadiisa iyo xaaraantinimada uu keenayo alaslu fii kulli maa dakarnaa waxaan soo sheegnay ee xaaraantinimada guurka ee ka dhalanaysa naas jaqsiinta waxa u dalila alqur'aan wasuna qur'aanka iyo sunnaha ama alqur'aanu اlkariim faqowlu llahi caza wajala waummahaatukum alaati ardacnakum waxaa laydinka xaaraantinimeeyey hooyooyinka naaska idin jaqsiiye waakhawaatukum min aradaaca iyo hooyooyinki iyo walaalihiina xagga naas moogidda waxay leeyihiin qur'aanka waxay naga tusinaya aayadda qur'aanka aynu horena usoo marnay fii suurati nisaa ilaahay markuu tirinayay dumarka guurkooda la xaaraantinimeeyey wuxuuhi waxaa laydinka xaaraantinimeeyey guurkooda hooyooyinka naaska idin jaqsiiyey iyo walaalaha a naaska wada jaqdeen wa ama sunna xagga sunnaha nebiga faqowlu nabiyu sala allahu calayhi wasalam weeye fiima rawahu lbukhaariy wa muslim can caisha radia allahu canha qaala rasuulu lahi sala allahu alay slm wuxu uhi ina aradaaca nuugmadu tuxarimu waxay xaaraantinimaysaa maa yaxrumu min alwalaada min alwilaadada xagga dhalmada wixii ku xaaraantinimoobayeen wa fii riwaayatin cinda albukhaariyi riwaaya bukhaari agtiisa wa muslim can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala wuxu uhi qaala nabiyu sala allahu alay slm fi binti xamsa radia allahu canhu inanu xamse dhalay wuxuu ku yihi laa taxilu lii xalaali ma aha yaxrum min aradaaci nugmada waxa ka xaaraana maa yaxrumu min alnasabi hiya bintu akhi min aradaaca waa walaashaydii xagga nuugmada faqad dallat ilaayatu waxay tusinaysaa calaa ana almurdica tan naaska jaqsiisay tasbaxu waxay noqon bisabi radaaca jaqsiinta sababteeda uman liradiic wa ana ibnataha inandeeduna tusbixu waxay noqon ukhtan lahu wa ama alxadiiثaani faqad awdaxaa waxay caddeeyeen annataa'ij almutaratiba calaa dalik natiijooyinka arrintaa ka dhalanaya wahiya ana umuumata ridaaci hooyada hooyanimada naas jaqsiintu bimansilati umuumati nasab waxay la mansila iyo la derajo tahay hooyadii nasabka hooyanimadii nasabka fa kullu man taxrumu cala alwaladi cidda ka xaaraan noqotay ilmaha min aqaaribi ummihi o ukhtii nasaban taxrumu calayhi min aqaaribi ummihi o ukhtii radaacan xagga nuubada waxay xagga sunnahana daliishanayaan xadiidkaa bukhaari iyo muslim ay warinayaan ee nebigu sala allahu calayhi wasalam yidhi nuugmadaas iyo naas shaqsiintaasi waxay xaaraantinimaysaa wuxuu xaaraantinimaynaya dhalmadu waxa la yaaliyo wixii xagga dhalidda iyo wada dhalashada ku xaaraantinimoobaya baa naas shaqsiintana ku xaaraantinimaobaya riwaayadda bukhaari iyo muslim ay gaarka u leeyihin ibn cabaas laga warinayo taa hore caishaa laga warinaye xamse bin cabdilmutalib inaanu dhalay oo ilmaadeer yihiin ayaa la yidhi guurso markaasuu leh xalaal iima aha xagga nugmada waxa ka xaaraana wixii xagga nasaba ka xaaraan noqonayay xamse maas baan wada nugnay oo bintu akhi min aradaaca weeye marka aayaddaa hore waxay tusinaysaa in haweenaydan naaska jaqsiisay ay sababtaa naas jaqsiinta ilmaha hooye ugu noqonayso inandii ay dhashana inay walaal u noqonayso labadan xadiidna waxay tusinayaan waxa arrintaa ka dhalanayo hooyanimada naas jaqsiintu inay hooyanimadii nasabka la mid tahay cid alliyaaliye ciddii ilmaha ka xaaraan noqonaysay aqaaribta hooyadii ama walaashii xagga nasabka waxay kaga xaaraan noqonaysaa aqaaribtii hooyadii ama walaashii xagga nugmada ayay kaga xaaraan noqona shuruud radaaci almuxarim haddaba ridaaca iyo naas jaqsiinta ama naas jaqidda xaaraantinimaynaysaa laa yuctabaru alradaacu muujiban lilqaraaba mid waajibiya loo ictibaarin maayo wa muxariman lizawaaji guurka mid xaaraantinimeeyona loo ictibaarin maayo ilaa idaa tawafara fiiha ashardaan ataaliyaan labadan shardi ee soo socda marka ay buuxsamaan mooyaane ashardu alawal an yakuuna radiicu waamiya lam yatim lam yutima sanatayni min cumrihi cinda aradaac midaan dhammaystiran laba sannadood markaa uu jaqayo fain ardacatu hadday jaqsiiso bacda an tajaawasa sanatayni min alcumr intuu laba sannadood cumrigiisaa dhaafay lam yu'ahir hada aradaacu fi اtaxriimi ma raadaynayo walam yufid fi lqaraabati shay-an xagga qaraabnimadana waxba u kordhin maayo wadaliilu dalika waa qowlu llahi caza wajal wlwaalidaatu yurdicna way jaqsiin awlaadahuna xawlayni kaamilayni laba sanoo buuxa dalika kaasina waa liman araada cidda doonta an yutima radaca inuu dhammaystiro wa qowlu llahi caza wajala wafisaaluhu fii caamayni ilmaha ka gurintiisu laba sanay ahaata walfisaalu huwa alfitaam waa ka gurinta liannahu yufsalu fiihi radiicu can ummihi ilmaha waxaa lagaga soocaa hooyadii markaa wayustadalu lidalika waxaa kaloo loo daliishanayaa min aلsunati ayضa bima rawaahu daaraqudniyu wuxuu warinayo qaala rasul lahi salى اllahu alay sl uxu uhi laa ridaaca ila ma kana fi lxawleyn ridaac iyo nuugmo ma jirto yacni waxaad raadaynaysaa wixii laba sano dhexdooda ahaaday mooyaane warawa tirmidiy wuxuu warinayaa can ummi salma radi allahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuul lahi sala allahu alay slm wuxu uhi laa tuxarimu laa yuxarim min aradaaca ma xaaraantinimaynayo ilaa maa fataqa alamcaaa wixii markaa dhex galay xiidmaha yacni mooyaane ama dhicrada wix dhex galay mooyaane fi thadyi fii xaali thadyi xilliga weliba naas shaqidda wa kaana qabla alfitaam ka gurintana ka horreeye fataqa alamcaa waxaa laga wadaa shaqa haa jeexaye wasalaka fiihaa dee xidme mindhiciradii markaa dhex galay fi thadyina fii zamani thadyi waxaa laga wadaa xilliga naaska ee fii zamani radaac waa xilliga u naaska jaqayo qabla alfitaami waalfitaamuna yakuunu fii tamaami lxawleyn laba sano dhammaystirankood buu noqdaa kamaa fii qowlihi tacaala su ilahi wafisaalu fii caamayn ka gurintiisu waa laba sannadood waxay leeyihiin culimmadu radaaca iyo naas shaqsiintaasi ma noqonayo qaraabo mid keena ma noqonayo mid guurka xaaraantinimeeya laba shardi marka la helo mooyaane shardiga koowaad ilmaha marka naaska la jaqsiinayo waa inaan laba sano oo cumrigiisii kamidii u dhammaystirmin haddii laakiin laba sano intay u dhammaystirmeen dabadi ilmaha naaska la jaqsiiyo naas jaqsiintaasi wax raadahoo xagga xaaraantinimaynta ay ku yeelanaysaa amba wax qaraabo oo ay soo kordhinaysaa ma jirto ilaahay baana yidhi hooyooyinku ha nuujiyaan carruurtooda laba sano oo dhammaystiran xilliga nugmada la rabo ee naas nuujina ay joogtaana waa labadaas sano bay tusinaysaa waa ciddii doonta inay dhammaystirato nugmada waxaa kaloo ilaahay yidhi wafisaanu fii caamayn laba sanaa ilmaha lagaga gurinayaa intaan laga gurinin weeye xilliga ay markaa waxtaraysa jaqsiintu waxaa kaloo loo daliishaday xadiidka daaraqudni warinay uu leeyahay ridaac iyo nuugmo yacni waxaaraantinimayn ama taasiir iyo raadkeeni waa wixii laba sano gudahoodun ahaaday ilmuhu markuu laba sano jiro tirmidi wuxuu warinayaa ibnu salame laga wa- umu salame laga warinayaa inay tidhi ridaaca waxaa waxaaraantinimeeya un wixii markaa dee xiidmaha mindhicirada markaa dhex galay ee ilmuhu dee markaa cunto ka dhigtay ee xilligii weliba naasshaqsiintana ahaaday intaan laga gurinin markaa fataqana waxa weeye waa dee inay markaa dhex galaan oo ay jeexaan ay markaa dhex galaan sadiina waa xilligaa markaa naasshaqsiinta ayaa laga wadaa ee laga gurin oo dee gurintuna waa laba sannadood warawa albukhaariyu wa muslim waxa uu warinayaa can caisha radia allahu canha ana nabiya sala allahu alay slam dakhala calayhaa wuu usoo galay wa cindahaa rajul iyadoo nin la joogo ayuu usoo galay fakaanahu tagayara wejhuhu waxaad moodaa wejigiisi inuu isbedelay kaanahu kariha dalika ninkanuu la fadhiya ee ajnabigaa buu nacay faqaalat waxay tii inahu akhii waa walaalkay macnaa naaskaa wada jarna faqaala wuxu uhi undurna man ikhwaanukuna dumarow iska eega iska fiiriya cidday walaaladin yihiin inama aradaacatu min almajaaca radaacada iyo waxjaqsiinta walaaltinimada iyo qaraabada iyo xarantinimada keentaa waa ta ilmuhu gaajo uu ka nuugo ey tuxarimu alridaaca xaaraantinimayn bay keentaa idaa kaana fi zamani aladii yajuucu fiihi aطiflu lifaqdiha xilliga uu ilmuhu u gaajoonaya caanaha naaska waayadiisa wayashbacu bihaa ee uu ku dhergi wahada laa yakuunu ila lisagiir taasina ilmo yarun baa yeesha xadiidkaa kale ayay deliishanayaane bukhaariy muslim warinayaane ninkaa nebigu sala la alay sl caisho ugu soo galay ay tidhi waa walaalkay markaa nebigu sala la alay slam wuxuu xukumay in marka ay naasjaqsiintu ay raadka samaynaysaa uu yahay markaa ilmuhu uu naaska u gaajoonayo ee marka la siiyo uu ku dhargayeen wax kale u baahanayni dee waana markuu yar yahay un taasi ee laba sano ka hor aan cuntabaradka ahayn ashardu athaani an turdicahu waa inay nuujiso khamsa radacaatin mutafariqaatin shan nuugmo oo kala tagsan wa tuctabaru radaca nuugmadana waxaa loo ictibaaray munfasila mid soocan aw gayra munfasila can luqrata kale midaan ka socnin bilcurfi curfiga iyo dhaqanka falow qataca ibla aradaaca hadduu jaro icraadan isagoo ka jeestay wa shabacan iyo dharag kaana dalika radca mustaqila nuugmo soocan bay noqonaysaa gaara walow qatacahu bilahwi maalan hadduu ciyaar markaa u jaro wacaada fi lxaali markiiba uu soo noqdo ow taxawala min sadyin ilaa sadyin u wareego cudda dalika kulluhu radca waaxida hal mid baa laga soo qaadaya waxay leeyihin culimadu shardiga labaad waa inay shan jeer oo kala baxsan oo kala soocan ilmaha ay naaska jaqsiiso marka maxaa lagu garanayaa inay jaqsiintaasi tahay mid xidhiidhsan iyo inay tahay mid kala baxsan maxaa lagu garanaya waxay leeyihiin inay nuugmadaasi xidhiidhsan tahay iyo inay kala baxsan tahay curfigiyo dhaqanka wixii markaa dadku ay yidhaahdeen waa nuugmooyin kala baxsanna dee nuugmooyin kala baxsan oo la tiriyay noqon wixii la yidhaha waa isku midunna dee isku midun bay noqonaya hal midun baa laga soo qaadaya tusaalayna siiyeen waxa dhahay ilmuhu hadduu naaska uga go-o isagoo iskaga jeestay oo ka dhargay haddana mar kaluu ku soo noqday taa hore mid baa laga soo qaadaya taa dambuu kusoo noqday mid baa laga soo qaadaya hadduuse u jaro ciyaar waa kuwa iskaga ciyaaro iskaga boodbooda siduu u jaqayay buu markaa ciyaar ahaan intuu ka booday buu isla markiiba daba kusoo noqday ama naaskan u dhameeyo isla markiiba naaska kale u wareegay halkaasi waa midunbaa laga soo qaadaya daliilu hada alxukmi waxa u daliila wadaliilu calaa dalika waxa weeye maa rawaahu muslim can caisha radi allahu canha kaana fima nazla min alqur'aani waxaa ka mid ahaa cashru radacaatin macluumaati yuxarimna toban nuugmo oo macluumaadaho la yaqaanba u xaaraantinimayn uma nusikha bikhamsin macluumaatin waxaa lagu bedelay oo lagu nasakhay shan la yaqaan ayaa u xaaraantinimayn fatuufiya rasul lahi sala allahu alay wasalam waxaa la obsaday fatuufiya rasul lahi sala la alay slm waa la obsado nabigu waa dhintay walxaalhunna fiima yuqra'u min alqur'aan ayagoo ka mida qur-aanka la akrinayo ey ina naskaha kaana mutaahira naskigeedu waa dembeeyey xataa anahu tuufiya waa la obsay sala allahu calayh wasalam nebiga walxaal bacdunaasi dadka qaarkood maa zaala yatluuha qur'aanan isagoo dadka qaarkood qur'aan ahaan u akhriyayo lannahu lam yabluqu nasku bacdu naskigaasaan soo gaadhin warawaa muslimun wuxuu warinayaa can umi lfadl radi allahu canha ana nabiy llahi sala allahu alay slam qaala wuxu uhi laa tuxarimu radca aw radcataan hal nuugma ama laba nuugma ma xarantimeyn aw ilmasatu muustasho aw ilmasataani ama laba muustasho ma xarantimeeyaan waxay leeyihin culimmadu waxaa u daliilaa in shantaa nuugme ee kala baxsanee ay taxriim ka keenayaan wax ka hooseeyaan aanay taxriim keenaynin xadiidkaa imaam muslim warinayo caisha laga warinaya waxay leedahay qur'aanka waxa ka mid ahaa oo nebiga lagu soo dejiyey cashru radacaatin macluumaati yuxarimna aayad macnaha sheegaysa aayaddu yahay toban nuugmo oo macluumaadoo la yaqaano kala baxsan baa taxriim keenaya aayaddaa dabeetana lafdigeedi iyo xukunkeediba waa la nasakhay lafdigeedii waa la nasakho qur-aankii waa laga saaray xukunkay sheegayso tobanka nuugmaana waa la saaray kadib maxaa lagu bedelo lagu nasakhay khamsu macluumaatin yuxarimna shan nuugmo oo la yaqaan baa waxaaratinimaynaya aayaddaana waxaa la nasakhay tilaawadeedii akhrinteedii laakiin xukunkeedii baa jooga qaybaha naskiga marka laga hadlayo waxaanu rasuulku sala allahu alay slam dhintay iyada oo hamsu macluumaati taa lasii akrinayo ama cashar hadday macluumaati yuxarima lasii akrinayo macnaha naskiga ayaa yacni ayaa dembeeyey deetana ayadoo dadka qaarkood naskigaanu gaarina weli qur-aan ahaan usii akrinaya ayaa ayaa nebigu sala allah alay slam geeriyoodo naski weli aanu soo gaadhin xadiidka kale imaam muslimna wuxuu leeyahay mulfadal laga warinayo hal nuugmo iyo laba nuugmo ama jaqsiin iyo laba jaqsiin oo keliya wax taxriim ah oo ay keenayaan ma jirto ma ytaratab calaa qaraabati radac min axkaam halkaa inoogu joogo darisku allahu aclam